wasiire ku tirsana dowladda puntland maamulka gobolka karkaariyo kan degmada qardha iyo si rasmi oo la wareegay haambiyo keediyaasi ceelbiyoodi lagu hirgeliyay maxjarka qardha kaas oo yeefuliiday hay-adda seefda jildareen oo ya kaaladaasa bangiga horumarinta afrika iyo igada maxjarka xoolo iyo weliba laka maalgeliyay mashruucan adkaystowka abaaraha iyo barnaamijka nolol maalmeedka roogtada ee welina la daanfuraya bili agowsta sanadkii hore welina uusan nagda doonee xuduunta ganacsiga xoolaha xoolo dhaqatada iyo si sahlan in helo korana suuqa iyo biyo welina iyo awood weelada doonanaa in iyo kordhiyana ganacsisho iyo dhoofka xoolaha iyo oona markaasiiyo ku caabiyow habnololeedka gobolkan ku tirsana xoolaha hadafka guud ee mashruucanya ee koogalan kujeestow dhimowka faqriga iyo dardargelinta kobaca dhaqaalaha soomaaliya sii waarow taas oo lagu deeri doona in la maalgeliya maareynta kheyraadka dabiiciga ee biyaha daaqa maareynta dhulka iyo iska dhafan hanawowka iyo ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale reedan dhisowka kaabyaalka beeraha iyo xoolaha hadafka dhexe iyo kanfog barnaamijkanya ah in la xasiliyo nidaamka walxasaarowka xoolo dhaqatada iyo beero iyo xoolo dhaqatada horumarinta habnololeedyada adkeysadowka hababka walxasaarowka wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha puntland maxamed libaax oo warbaahintan sharaxi muhiimada mashruuca wasleeya iyo sheegay intii warhadigu dambuuya xaruntan iyo dib u howlgala doonta oo dhammaanta siilaadka lanka talgalayoon dhammaystirayna xoolaha ee qardho oo loo dhammaystiray wixii baahiye ahaa oo ka dhinnaa ceelkii oo dhammaystiran soolarkii iyo fensigii xerada oo la soo wareejiyey dhammaanteed dhirayntii oo lagu beeray runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa hay-adda safety children oo mashruucan fulinaysay iyo bangiga horumarinta africa oo maalgeliyey mashruucan maantay oo bishu tahay adeotobanka bishii kooyotobnaad maxjarkii xoolaha ee qardho maanta laga bilaabo wuu shaqaynayaa wixii u baahnaan waa u dhammaystiran yihiin hadday tahay gaadiidkii hadday tahay ceelkii hadday tahay shaqaalihii ka shaqayn lahaa dhakhaatiirtii hadday tahay maamulkii maxjarka kullii wasaaraddu waa u dhammaystirtay waxaan rajaynaynaa insha allah inay noqoto xarun shaqaysa oo wax ka bedesha baahida caafimaadka xoolaha iyo xanaanayntooda ee deegaanadatan runtii shaqooyinka muhiimka ee xaruntan ay qaban doonto waxaa ka mid a suuqa sayladda xoolaha shaybaarka oo ka saacidi doona baaritaanada iyo daaweynta xanuunnada iyo qaybta xanaanaynta xoolaha shaqooyinkaas muhiimka insha allahu tacaala beri laga bilaabo way bilaaba mashruuca barnaamijkan adkeysiga abaaraha iyo nolol waara waa barnaamij uu soomaalgeliyo bangiga horumarinta afrika kaasoo uu saako fuliyo soomaaliya waana lakabar tilmaamaysidow in ku badan hal milyan konton iyo shan kun sagaal boqol konton sagaal qof iyo afar milyan xoolo ah mashruucan iyo weliba uusa ku wajahaya sidii la dhisi lahayen adkeysadowka habnololeedka waara oo lanka talgalay bulshooyinka xoolodhaqatada iyo beero ee ku noola deegaanada iyo abaaraha nugulyin ee soomaaliya